أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo khamiisa taariikhduna waxay ku beegan tahay lixiyo labaatanka bisha jamaadul awal sanadka kun afar boqol lixiyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada wararkeena subaxnimadan kuwooda ugu waaweyn faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu soo gaarsiiyey dagaal culus oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe maxkamadaha dawaaqiidda murtadiinta ee gobolka banaadir iyo midda kismaayo ayaa soo saaray waaranno lagu soo kala xirayo murtadiinta axmed madoobe iyo xasan gargoorte kataib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta kow iyo tobanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri mid ka mid a askarta maamulka riddada jubbaland ayaa qiray in xaalad adag ay haysato maleeshiyaadka maamulkaas kuwaas oo bilooyinkii u dambeeyey aan mushaar qaadan wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee wilaayada iyo sida ay murtadiinta ugu fashilmeen duulaankii ay ku soo qaadeen wilaayadaas kooxdii riddada soomaaliya ayaa mar kale heshiis cusub oo lagu boobayo khayraadka soomaaliya la gashay dowladda riddada ah ee turkiga horumar ballaaran oo dhanka dacwada ah ayaa laga dareemayaa degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii wararkeenna kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaar garooba warkii doonida oo dhammaystiran faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu soo gaarsiiyey dagaal culus oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen marwaan moxamed waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa dagaallo culus oo shalay ka dhacay duleedka deegaanka xawaaley ee wilaayada shabeellaha dhexe kuwaasi oo si weyn loogu jebiyey maleeshiyaadka riddada oo duulaan ku soo qaaday deegaan shareecada raxmaanka lagu maamulo oo u dhow xawaaley dagaalladaasi waxaa lagu dilay kow iyo toban murtada oo ku jiray maxamed nuur goodaara oo ahaa taliyihii ururka labaatan saddexaad guutada saddexaad ee maleeshiyaadka riddada waxaa sidoo kale dagaaladaasi lagu dhaawacay toddobiyo toban murtada oo afar ka mid ah ay yihiin saraakiil kuwaasi oo qaar ka mid ah magacyadooda aan helnay waxayna kale yihiin liish oo ah abaanduulo urur ilkacs oo ah taliyo horin carab hilowle oo ah taliyo koox sidoo kale mujaahidiintu waxay dagaaladaasi ku furteen laba qori oo b k m ah hal qori oo seben ah saddex qori oo aka afartan toddoba ahaa iyo rasaas iyo saanad ciidan dhanka kale wilaayada baay howlgal qarax ah oo ay mujaahidiintu ka furiyeen magaalada baydhabo gaar ahaan xaafadda dugaanduga ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa halkaasi waxaana jira khasaare soo gaaray cadowga geesyada towxiidka ee ka jihada bariga afrika ayaa furiyo weeraro aan kala joogsi lahayn oo lagu naafeynayo kafaartiyo murtadiinta duulaanka ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid walaalka marwaan maxkamadaha dawaaqiidda murtadiinta ee gobolka banaadir iyo midda kismaayood ayaa soo kala saaray waaranno lagu soo xirayo murtadiinta axmed madoobe iyo xasan garguurte faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen cabdilfitaax abuumuxsin waxaa sii xoogaysanaya khilaafka iyo xiisadda siyaasadeed ee ka dhex taagan kooxda riddada iyo maamulka gaalaraaca ah ee jubbaland iyadoo labada dhinac ay soo kala saarayaan amaro lagu soo kala xirayo murtad xasan gurguurte iyo murtad axmed madoobe dhanka kooxda riddada murtad saalax cali maxmuud oo ah guddoomiyaha maxkamadda riddada ee gobolka banaadir ayaa soo saaray waaran lagu soo qabanayo murtad axmed madoobe madaxweynaha dib isku caleyma saaray ee maamulka shahadalla dirirka ah ee jubbaland warqadan oo loo diray taliyaha ciidanka booliiska kooxda riddada ayaa lagu amray inuu soo qabto isla mar ahaantaana maxkamadda gobolka banaadir horkeeno axmed madoobe kooxda riddada ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ayaa axmed madoobe ku eedeysay khiyaano qaran iyo inuu u adeegayo xogna la wadaagayo dalal shisheeye iyo hurinta dagaallo liddi ku ah maamulkooda dhanka maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland maxkamadooda darajada koowaad ee magaalada kismaayo ayaa soo saartay waaran qabasho ah oo lagu soo xirayo maxkamadaasina lagu horkeynayo murtad xasan gurguurte madaxa kooxda riddada soomaaliya maxkamadan ayaa sidoo kale ku amartay taliyaha booliiska maamulka isugu yeeray jubbaland inuu soo qabto maxkamadana horkeeno murtad xasan gurguurte kaas oo maxkamadda jubbaland ay ku eedeysay inuu ku dhacay falal dembiyeedyo isugu jira burburin dil iyo hurinta dagaallo sokeeye khilaafka ka dhex taagan kooxda riddada iyo maamulka shadalla dirirka ah ee jubbaland ayaa sii xoogaysanaya waxaana suuragal ah in deegaano ka kala tirsan gobollada jubbada hoose iyo gedo ay ka qarxaan dagaallo culus oo u dhexeeya labada dhinac iyadoo dowladda xabashida itoobiya ay si toos ah u soo faragelisay xiisadda taagan iyo guluf colaadeedka u dhexeeya labada dhinac shukran akhwana abu muxsin kataayib al ikhbaariya ayaa baahisay fallin cusub oo ah qaybta kow iyo tobanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri walaalkeen abu xasaan ayaa warkaas inoo haya
أخي في الله سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخا الإسلام لا تجد fiidiyowgan oo la daawan karo afar daqiiqo soddon iyo sagaal sekin waxaa lagu soo bandhigay mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kaasoo ka dhacay degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe dad isugu jiray masaakiin iyo fuqaro ayaa loo qeybiyey xoolo isugu jira geel iyo ari waxaana qaar ka mid a dadka la siinaya neef geel ah halka qaarna la siinaya afar neef oo ari ah dadkan masaakiinta iyo fuqarada ee nasiibka u yeesheen xoolaha la siiyo ayaa mahad alle kadib u mahadceliyey xarakada shabaabul mujaahidiin iyagoo intaasi ku daray inay tahay markii ugu horreysay ee xoolo sake ah la siiyo alxamdulilah magaceyga maxamuud maxamed dhumey lankasaw maxamuud maxamed loos mayl isiyey geel alxamdulilah weligey geel ana meel oo zakawaad laka qaadaw geelan ka qaada ma jiro maanta alxamdulilah ilaahayaa mahad iska leya walaalaha mujaahidiinta ayaa mahad iska leya dhiigsho habeen imaadeen daadooyan khayr allah siiyo harakatul shabaab mujaahidiin wilaayada ee jubbada dhexe ama degmada jilib iyo hal geel ka dhaxheli meenaa maga- meeshii oo tuulada la dhaho oo ligoosheed intaas farxaday maanta aadi aadi aadi- walla sokoob karmee geelaa geelaa meenaa rereewa geel geelaa ii hirinye waa geel oo tuurtas alab naftada yaabas iyaa ii hirinye alxamdulilah ilaahayaa ka maasiya intaas intaasaa kasta gogobeeye wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
maanta waxaan joognaa degmada jilib marka insha allah waxaa laysii neef geela kulley wax farxad maanaha aan la joogin weligeena neef geel aniga aan qaatay maanta ii hor ii koo waaye zakaawaadka khayr allah siiye intii muslimiin eh kulley kor madaxda kor allah ka dhigay maxamed cabdi aadan hiilaa la siiyey neef geelaa baa la siiyey marka ilaahay anigana ha ii barakeeyo dadka ka soo baxdeenna ilaahay u barakeeyo iyagana barakadoodan ilaahay korra ka dhigo neef geel eh ee hadda waxaa leeyahay allah barakeeyo kor allah u qaado allah xafdiyo قرين قد حفظت لك اليمين أخي في الله سر في الخالدين cabdi ibraahim maxamed waxaana siisay maanta eri afar neef in ilaahay jannada geliyo ilaahay islaamka kor allah ka dhigay waxaa la siiyey afar neef oo adhiya allaha guuleeyo wadaadada kor allaha ka dhigo cadowgooda allaha jebiyo daalada allaha jebiyo aad iyo aad awalna waa idinku faraxsaneen haddana waa idinku faraxsaneen kor allaha idinka yeelo العزم بين العالمين أخا الإسلام لا تجزع فإني قرين قد حفظت لك اليمين
fiidiyowgan ay baahisay kataayib al ikhbaariya waxa uu noqonayaa kii kow iyo tobanaad ee laga soo saaro mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sannadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijriga laga qeybiyey wilaayaadka islaamiga mahadsanid abu xasaan mid ka mid a askarta maamulka riddada jubbaland ayaa qiray in xaalad adag ay haysato maleeshiyaadka maamulkaas kuwaas oo bilooyin aan mushaar qaadan faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abu shayba sida la ogyahayba deegaanka raaskambooni oo ka tirsan jubbooyinka waxaa garay maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan kuwaasoo doonaya inay gudaha magaalada kismaayo galaan balse waxaa jirta in maleeshiyaad murtadiin oo ka soo goostay axmed madoobe ay ku biireen kuwa kooxda riddada haddaba mid ka mid ah askartii muddada la shaqaynaysay maamulka murtad axmed madoobe ayaa sheegay in aysan wax xuquuqa ka helin maamulkaasi maxamed cabdulaahi oo ku magac dheeraa saajin waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadkii ku sugnaa raaskambooni ee isku dhiibay kooxda riddada waxa uu sheegay in muddo shan iyo toban sana ah uu la shaqaynayay maamulka riddada jubbaland muddadaasna aysan helin xuquuqdii iyo qadarintii ay mudnaayeen sida uu hadalka u dhigay waxa uu tilmaamay inay ku faraxsan yihiin inay ku biiraan maleeshiyaadka kooxdii riddada isagoo intaa ku daray inuu u dhaawacmay maamulka jubbaland wax darajo ahna uusan helin magaciisa waa maxamed cabdulaahi cabdi loo yaqaano saajiin ciidamada jubbaland aan ka mid ahay waxaan u shaqaynayaa u malaynaya intuu asmidooba joogo waan la shaqaynay nin u dhaawacmay aan ahay hal alifna weligay ma helin alifna liima siin seesadana ma lihin uguuna ma helin saraakiisha dowladda federaalada intay noo imaatay oo soo dhaweeyeen waa u hambalyeenyahay hambalyaan leeyahay madaxda ugu horeeyo madaxweynaha xasan sheekh maxamuud ra'iisul wasaaraha iyo saraakiishaba hambalyaan ii leeyahay waan ii soo dhaweynyahay aad baan ugu faraxsanay wax saddex iyo toban sana xoogaa mayne maanta u malaynaynaa aan rajaynaynaa inaan helo waxaa kale oon sheegayaa waxaa la leeyahay oo hadda ooma maqlahayo ciidamada soo duula ciidamada meel qabsadeen waa arrin lala yaabo oo lagu qoslo weeyaan warar kale oo aan la hubin ayaa sheegayey in maleeshiyaad kale ay isku dhiibeen kuwa kooxda riddada ee ku sugan deegaanka raaskamboni waxaa la tilmaamayaa in axmed madoobe isaguna dooman uu ku soo daabulayo maleeshiyaad murtadiin ah maadaama dhanka keliya uu ka soo geli kara ay tahay halkaasi dhanka badda mahadsanid abuushayba wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee wilaayadaas iyo sida murtadiinta ay ugu fashilmeen duulaankii ay ku soo qaadeen wilaayadaas yaasir maxamed ayaa warkaas inoo haya waa qaybtii labaad waraysi ay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan la yeelatay waaliga wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan sheekh guleed abunabhaan waaliga ayaa waraysigani kaga warbixiyey waxyaalo badan oo ay ku jirto xaaladaha guud ee wilaayada waraysigani oo dhinacyo badan taabanayay ayuu waaligu ugu horreyn kaga warbixiyey xaaladaha guud ee wilaayada iyo sida qabaa'ilka dega wilaayada ay ula shaqaynayaan mujaahidiinta isagoona dhanka kale ka hadlay sannad iyo bar dagaaladii dhacay iyo halkii ay ku dambeeyeen alxamdulilah ilaahay baan ugu mahad celinaynaa subxaanahu watacaala xiriirka wilaayada iyo qabaaisha degan wilaayada islaamiga hiiraan wuxuu marayaa meel aad u wanaagsan abaal bayna mudan yihiin iyo mahadcelin ee qabaaisha muslimka ahoo ku nool wilaayada garab istaagooda jihaadka iyo mujaahidiinta ay garab istaageen ayada oo aan soo marnay wixii aan ognahay sanadkii ama labadii sano aan soo marnay cadowga ilaahay iskudayga foosha xumaa oo ay sameeyeen kama aysan garab bixin ama ma aysan khudlaaminin mujaahidiinta garab bay u noqdeen way garab istaageen si guud cadowgu waa jaban yahay waxaan wada ognahay waktigiina soo dhaafay iyo iskudayga cadowgu uu sameeyey qof kasta oo garasho leh maanta wuxuu arkayaa cadowga inuu jabay mujaahidiintuna halabada ay leeyihiin iyo dadka muslimiinta nimankan military ahaana waa u jabeen siyaasad ahaana waa u jabeen imkaaniyaadkooda oo dhan macnawi ahaan waa u jabeen waxaad arkaysaa nooca tafaruqa iyo kala tagga ah meesha uu gaarsiisay aad arkaysaa waxaad arkaysaa iyo waxaan ka wada khilaafka isdabamarka meesha yani ay ka joogaan baad arkaysaa dacfigooda military iyo dacfigooda siyaasadeed kulli waa zero sheekh guuleed abunabhaan waaliga wilaayada hiiraan ayaa sidoo kale waraysigani kaga warbixiyey sidii wilaayada ay uga hirgashay xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad xamladaas waxay ahayd dacwiga ah oo horeyna aan u xusay waa xamlo la wada mahadiyey waa xamladii ugu qabuulka badnayd inta aan la kulmay markii oo aan fiirsho taqriiban waa xamlo waxay ahayd beled iyo baadiyeba gaartay waa xamlo tagtay dow iyo duur baa la dhihi karaa macnaha xamladaas marka waxay xamladii ugu qabuulka badnayd waxyaabaha dadkii marayey oo safray ama lijaantii socotay dhulka maraysay biakmalihim waxay isku raaceen qolo walba waxay dheheen dadka sidaan oo kale noolagu soo celiyo ama dadku reer miya ha noqdeen ama beled ha joogeen qolo walba waxay codsadeen in loo soo celiyo marka waxay ahayd xamlo mubaaraka ah ee aad u daaweysan ilaahay subxaanahu watacaala uu qabuul siiyey kooxda riddada ee soomaaliya ayaa mar kale heshiis cusub oo lagu boobayo khayraadka soomaaliya la gashay dowladda riddada ah ee turkiga warkaas waxaa inoo haya walaalkeen cazaam carafaat war ka soo baxay kooxda riddada soomaaliya uu hogaamiye murtad xasan guurguurta ayaa lagu sheegay in wasaaradda waxa lagu yira batroolka kooxda riddada ay heshiis la saxeexatay dowladda riddada turkiga heshiiskan ayaa dhigaya in soomaaliya imaadaan khubaro turki ah oo sahmiya shidaalka ku jira soomaaliya taasoo qeybka boobka hantida iyo kheyraadka allah uu ku manastay soomaaliya horey kooxdardada soomaaliya waxay heshiis noocan oo kale ah oo la gashay dowladda turkiga iyadana ogolaatay in maraakiibta turkiga imaadaan xeebaha badda soomaaliya si ay u boobaan kheyraadka ku jira badda soomaaliya dowladda ridada turkiga ayaa ka mid ah dowladaha kusoo duulay soomaaliya iyadana turkiga si gabaasha la-aana u boobayso kheyraadka badda iyo dhulka soomaaliya shukran akhoona cazaam ugu dambeyntiina horumar ballaaran oo dhanka dacwada ah ayaa laga dareemayaa degmada tieglow ee wilaayada bakool sida uu inoogu eegayo warkan walaalkeen cabdilqani maxamed xalqadan oo ka mid ah xalaqaadka waxbarasho ee ka socda magaalada tieglow taas oo sare loogu qaadayo laguna kubcinayo garaadka iyo aqoonta diineed ee bulshada ku dhaqan magaalada ayaa waxaa ka faa'iidaysanaya ilaa dhowr kooxood oo isugu jira harqaanley kawaanley iyo fuundiyada magaalada idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa booqatay markiska ay ka socoto xalqada xilli uu halkaasi ka dhacayay bandhig cilmiyeed ay sameeyeen ardayda unoo dadka degmada tieglow kanoolena kawaanleytaena yaa dowrana neengobadi sifate salaati nabiyi kitaab la raw tumo ishaan maalmooda neengobadi alxamdulilah eed i eeda aan ku faa'idni magaagayna calew maalin dhahay waa la yaree eeda aan ku faa'idni haddana dad may baan ummadda muslimiinta aan ka baagana ni balaan imagelba hadda dowro badangaas oo teelankay kuma gogna ni ha ku qiibgala salaada ku faa'idni weysegaadka faagna sidiliin dhahirgaadaw walbadanona mooganaaya oo kheyr edda yaa ku faa'idni magacayga waa cabdiqaadir maxamed waxaan joogaa tieglow waxaan ka mid ahay harqaanlayaasha tieglow jooga dowladii waxaan ka faa'idan bilaabayaa qadaa ilxaajati qaabka xaajada loo gudanayo alxadiid athaalith xadiiska saddexaad ducaau dukhuuli alkhalaa'i ducada masquush marka la galayo la akhrisanayo can anis bin maalik radia allaahu canhu anis ayaa laga wariyey qaala wuxuu dhahay anis kaana rasuulullahi sal allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa goorkii dakhala uu galayo alkhalaa'a masqusha yaquulu wuxuu ku hadlayay allaahumma allahayow innii aniga acuudu waxaan kaa maga galay bika adiga min alkhubathi shayaadiinta kan ragga ah iyo walkhabaa'if iyo shayaadiinta dumarka ah rawaahu bukhaari wa muslim ducada masquus marka laga baxay la akhrisanayo can caaishata radia allaahu canhaa caaisha ayaa laga wariyey qaalat waxay dhahaa caaisho kaana rasuululahi sal alla alay slam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa goorkii kharaja uu ka baxayo min alkhalaa'i masqusha qaala wuxuu dhehi jiray qof raanaka ilaahayow ii dembi dhaaf الحديث الأول في أهمية في الدين أن معاوية معاوية الكوري رضي الله عنه إلهي قال قال معاوية بري سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد صلى الله عليه وسلم بتقرين نهر يسكر الله ويلا يقول سوك قولو ما يريد الله لنك إلهي لدون به غيرا غير لنك إلهي لدون يفقه فهنسية في الدين دينتا فهنسية رواه البخاري ومسلم anuu magaagay leerow cabdiqani dhuuwow wayba meeluunka akhriyaane kitaabkii leeraay arbaciina xadiidan fii fiqihi salaad yowal isku weydiiyaan ani walaalkay maa macnaa hada alxadiidi alawal jawaab معنى الحديث من أراد الله به الخير فقهه في دينه ومن لم يتفقه في دينه فقد حرم الخير والخير هو دخول الجنة والسلامة من النار سؤال ما أهمية علم الفقه؟
جواب فعلم الفقه هو من أفضل علوم الدين ومن أعلاه منزله ardaydan oo u badan dhallinyaro ayaa dusha ka xifdiyey qayb ka mid ah axaadiista nabiga sala allahu calayhi wasalam adkaaraad caqiido iyo fiqhi waxayna xalqadani ku biiraysaa xalaqaad dhowr ah oo ay wax ku baranayaan dad isugu jira kuwa baranaya wax qorista iyo akhrinta iyo qaar kale oo aqoontooda kororsanaya mahadsanid cabdilqani warbixintaas aad dhegaysateen ee walaalkeen cabdilqani ayaa warkeenii subaxnimo saaka ee u dambeysay dhegaystayaal tan iyo kulantideena dambe war kan lamida intaanu ku kulmi doonno sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almowlaa wa nicma annasiir